bandhigan oo labadii maalmood ee u dambeeyey ka socday magaalada berbera ayaa lagu soo bandhigay bugaag qaybaha kala duwan ee suugaanta doodo lagu falanqaynayo qaab qoraalka iyo qorista dhacdooyinka bulshada waxtarka la taaban kara uu leh cabdifataax maxamed nuur gudoomiyaha qabanqaabada bandhiga bugaagta ee berbera ayaanu weydiinay waxyaabihii uu qabsoomay intii uu socday bandhigani laba cushow inoo socday buugfeerku caawana uu noo soo gabagabay alxamdulilah buugfeerka marka laga tago xafladda furitaanka oo geli naga qaadatay muddadii uu socday xidhiidh ahaan markaan ka dhex saaro timkii la yaro breg ama nasashada wuxuu xidhiir u socday labiyo toban saac labiyo toban saac waxaa qabsoomay labiyo toban barnaamij ayaa qabsoomay ama labiyo toban banal waxaa joogay toddoba maktabadood toddobada maktabadood wadar ahaan buugtii meesha ay keeneen waxay ahayd kun buug sidoo kale waxaa yaala diiwaan lagu diiwaan gelinayay dadka soo booqday labadaa cisho maktabadaha goobtaan u astaynay waxay ahaayeen kun qof bay ahaayeen shan boqol iyo sideed iyo lixdan waxay ahaayeen rag afar boqol iyo labiyo soddonna waxay ahaayeen afar boqol iyo labiyo soddonna waxay ahaayeen dumar guud ahaan dadkii maktabadaha soo booqday iyagu intaasay ahaayeen ee laga diiwaangeliyey waxyaalaha kale laga diiwaangeliyey wuxuu ahaa buuggii ugu iibsiga badnaa oo ah jannadii adduunyada oo inan ayaan laydhaa qortay oo ka hadlayay qiimaha hooyada buuggaasuna wuxuu noqday buugtii lagu iibsiga badnaa guud ahaan buugta la iibsaday waxay ahayd in tiro ku dhow saddex meelood marka loo qaybiyo meel iyo badh buugtii ka mida waa ayaa la iibsaday tiro ahaan intaa ku dhow buugaagta waxaa ka mid ahaa xirse caashaq iyo mataantii jacaylka oo uu qoray maxamed siciid oo ah qoraada yar
waxaan ka mid ahaa qoraayadii laga soo casuumay gobolka tagdheer waxaan kaga qaybgeliyey saddex buug buug la dhaahdo saajac oo ka hadlaya sooyaalkii iyo halgankii snm mujaahid faarax siciid sugulle faaraxi fiso labada buug midna xas caashaq baa la dhahdaa midna waxaa la dhahdaa badigoobkii mataantii jacaylka labadaasi waa laba buug oo sheeko gaabana oo ka sheekaynaya jacaylkaiyo arrimaha ku saabsan marka saddexdaa buug baan qayb ka ahaa inaan bandhiga kaga qayb qaato de bandhig qurux badan baa runtii dhacay buug fara badanna waa la iibsaday dhallinyarada soo qaban qaabisay iyo reer berberana aad baan ugu mahadnaqaya sidoo kale bandhigan waxaa qayb weyn ka ahaa suugaan dhaadhi jilayaal waayeeli ku xeel dheer dhaqanka soomaalida iyo taariikhdii hore abwaan saleebaan xaqay tegi oo ka mid ah sugaanyahanka ayaa suugaan jaabura kusoo bandhigay goobta walaahi waxaa la dhahdaa nin walba ceesaanta ceelkeen markaan intii yarada madaxweynumaan kaga qayb qaadan maayo dadka la yara maaweeliyo iyo waxyaabihii kale bartaa kasii dhalanayay oo aduu gabayaro jacbur hadday tahay oo mid ka mid halan ku hayo marka waa gabayaro jacbur oo qosalon looga jeedo wax muhiim fariino caynkaas uu sii sidaanay jirin wuxuu odhanayaa anoo baadidoon oo cirkaa halo ka eegaya nin haraadan oo daalay waa lala shaqeeyaaye dhidar seeraf igu dhaafayoo waan ku qaban uune haggaad geli balaas shaaha baan kugu khasaarayn marka wuxuu iska ahaa gabayaro maado oo maadu laga dayaayay magaaladan lagu qabtay bandhiga ayaa ka mid ah goobaha ugu qadiimisan dhulka ay soomaalidu degto waxaana magaaladani ku yaala dhismayaal qadiimi ah oo qarniyadii hore la dhisay xamse cali jeesto v o a berbera